laga bilaabo maanta ma xafiisyada dowladda iyo helaha dowladda dhammaan xiriirkooda iyo muxuu ahaaye wada shaqayntooda in ay ku salaysnaato afka soomaaliga oo keliya haddii aanay xiriirkaasi xiriir dibadda u baxayo oo maxaanku raa caamka ama dowlado kale ama shisheeye dibadeed lagula macaamilaya aanu ahayn sida baryahan dambe marar badan meelo badan ka muuqatay in xafiisyada dowladda dhexdeeda xataa ba marka qaarkood aad arkayso in luqad ajnabi ah lagu sameeyo muxuu ahaaye xiriirkii iyo isgaarsiintii iyo wixii laga hadlayay in looga hadlo marka taasi waxaan rabnaa inay harto oo maxaan ku raha xafiisyada dowladda hay-adaha dowladda ay leedahay dhammaan luqadda lagu wada hadlayo oo warqadaha rasmiga ah lagu kala gudbinayo waa luqadda soomaaliga maadaama manhajkii waxbarashada waxaan farayaa in dardargelin cusub wasaaradda tacliintu ay siiso sidii dalka loogu heli lahaa manhaj midaysan oo ku qoran wasaaradda tacliinta in ay u istaagto hawshaas si kastoo ay tabarteed ay u yar tahay laakiin laga bilaabo sanadkan inaan u taagnaano manhajkii qaabeyntiisii iyo soo nooleyntiisii iyo wixii hore u jiray dib usoo celintiisii iyo wixii ka dhiman ku dhammaystiristiisii muxuu ahaay ayadoo uu ku qoran yahay afka soomaaliga laguna isticmaalayo faq soomaaliga markaa midda labaad ha noqoto oo muxuu ahay ku xigso laakiin mama meelo badan maanta khaasatan dhinaca tacliinta inkastoo duruufaha duruufaha dalka jira ay kalifeen maanaya waxaa qiyaamaha maaragta waxaa marka markaan yidhahdeen aan kasoo gudownay ayaa qiyaamaha maaragta idinkana aad wada aad dhalinyaradi masaati xataa mas-uuliyiinta qaarkood markii la hadlaayo si maaragta qofku waxoona haybad u yeesho toddoba af ingiriisa iyo kuwa kalaad soo dhexgeliya hada xikaaya ma tamshiid arrinta ayada ah faan waa waa jahli waa haddii afka ingiriiska taasi ahayd iyo procedural waayo p f m waayo kalakaada anagu waa soo dhihi waaga ahayd laakiin waa laga soo baxaa soomaaliya ma qornay markaa dhiida horta awiskaanku ahay komisaara tahay waa soo dhammaatay mid oo ana khibrad ahaan ka kasbaday markii aan macalinka ahaa dalka norway ayaan raba inaan loo wadaago dadka oo culamada culamadii aqoon-yahanada ku qayda daaray sida tacliinta loo baro dadka educators kuwa ilaa dadka tacliinta waxbara iyo cilmu nafsiga kuwa ku takhasusay ee norway waxa ay baareen ardada oo ajnabiga ah qaxootiga isku soo jirta meesha la keeno sidii afkii loo bari lahaa norwejan